ururka dhalinyarada ee isxilqaan ee magaalada beledweyne ayaa buundida weyn ee magaalada ku sameeyey dayactir iyagoona alxamay meelaha ay ka daxalaysatay lacagta shaqadan lagu qabtay ayaa laga ururiyey dhalinyarada ku mideysan ururka isxilqaan naadir cali oo ah gudoomiyaha dhalinyarada isxilqaan ayaa ka warbixinaya dadii ayaa xoogaa daxalaysatay birihii sagxadda ayaa didilaacay sidaa ogsoonahay dhowr maraa biibaxa isaga soo daba baxeen inkastoo haddana ay ahaynoo dhowr mar ah ka shaqayna xataa maanta bes aysan ahayn alxamdulilaahi dhowr mar waa ka shaqaynay laakiin hadda haddana way nagu soo noqotay dildilaac weyn ayaa imaaday iyo meelo daxalaysan dilaacii ayaa ka qabanay alxan iyo ka badan ayaa ku samaynay biro oo waxaa saarnay oo baartalaamiyeeri waxaa saarnay oo adag oo birihii loogu talagalay ah si fiican ayaan u alxannay alxankaasna muddo waa lagu moodi karaa buundada alxan maahan xitaa wax kastay u baahan tahay annaga dhalinyaro ahaan ayaa u istaagnay waxay u baahan tahay gacan weyn ayay u baahan tahay in lagu qabto sagxadahaas maanta annaga a alxamayno waxay u baahan yihiin haddii la heli karo in la bedelo sagxado cusub la soo saaro ayay u baahan yihiin waxyaabo badan ayay buundada u baahan tahay hoosteeda xitaa qashin ayaa lagu shubaa waa jimco kasta waa laga xaaqaa marka howshaas ayaa ka qabanay ilaahay ayaana garadsiiyey in buundadaas howsha laga qabtay ka dhalinyaro ahaan maanta alxanka horta laga qabtay ka dhalinyaro ahaan lacaga ay iska soo aruuriyeen ururka dhalinyarada isxilqaan ayaa lagu qabtay